أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahisay kelimad dhinacyo badan taabanaysa uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey xafladda xiritaanka mucaskarka sheekh maxamed mere jaamac taqabalahullah tira dad ah ayaa lagu laayay gudaha dalka itoobiya iyadoo la gubay in ka badan afartan goobood oo ganacsi maliishaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa wiil dhallinyaro ah ku joogtay degmada dayniile ee magaalada muqdisho xilli saacadihii la soo dhaafay degmadaasii ay martigelisay kacdoon looga soo hor jeedo boobka dhuleed uu wado murtad gurgurte howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaadhsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab ayaa bogaadiyey weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada kismaayo oo lagu beegsaday ciidamada saliibiyiinta maraykanka bannaanbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ay ka wado magaalada muqdisho ayaa ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaannada hoostaga degmada xudur maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ayaa dahafuray tartan cilmiyeed dhex maraya ardayda rawdada alfurqaan ee degmada buulafulay waa duhurnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay kelimad taabanaysa dhinacyo kala duwan oo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey xaflad lagu soo xirayay mucaskarka sheekh maxamed mere jaamac taqabalahullah sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen xaaris cabduqaadir mucasarkii sheekh maxamed mire maantay meeshaasuu ku xiran yahay
waa dufco cusub oo ciidamada mujaahidiinta soo qaatay fariidada icdaadka ee tababarka kuna biraya dufcaadka isdabajooga ah ee kasoo baxaa xeryaha tababarada ee mujaahidiinta geesiyadan ay kasoo aflaxay mucaskarka ishahiid sheekh maxamed mire jaamac allaha u naxariista mucaskarkan oo ka mid a xeryaha tababarada ee ka furan wilaayaadka islaamiga waxay muasasada alkataa'ib kusoo bandhigtay isdaarkan kelimad maqal iyo muuqala oo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere allaha xifdiya uu ka jeediyey xafladii qalinjibinta mucaskarka sheekh maxamed mire oo ahaa weligii hore ee wilaayaadka islaamiga korinta uusan isdaar kusoo gudbin kelimadaas oo xiritaanka mucaskarkan ee hogaanka sare ee mujaahidiinta waxaa lagu daafurayaa mashaahiid murugo badan iyo muuqaalo saameyn leh oo soo bandhigaya dhinac ka mid ah jasadka ummaddan ee gubanaya waa si ay muuqaaladan xanuunka badan ugu booriyaan muslimiinta inay birta u qaadaan sidii gurmadkii ugu habboonaa loola gaari lahaa ehelkeena ku dhibaataysan marinka khaza
شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير sheekh cali maxamuud raage xafidahullah ayaa ugu horeen kelimadiisa kaga hadlay ahamiyadda sunnada tadaafuca isagoona sheegay inay tahay sunno soo jireen ah oo allah koonka uu dhigay taasoo astiraaca u dhexeeya xaqa iyo baadilka islamarkaana ah mid aan isku bedelin wakhtiga iyo xaalad kasta intaas kadib waxa uu sheekhu soo hadal qaaday murugada iyo dhibaatada muddada ku dhowaad labada sano ka taagan magaalada khaza oo maanta maraysa mid ka mid a heerarkii ugu xumaa ee gumaadka uu cadowga ku hayo muslimiinta magaaladaasi waxa uu ku dharaaday ka hadalka saameynta duqeymaha wuxuushnimo ee cadowga iyo dhanka kale xamlada gaajaysiinta iyo go-doominta ah ee lagu dhibaateynayo shacabkaasi wuxuu intaa uu sii waday hadalkiisa dhanka kale tilmaamay in waxaa ka jira kaza ay tahay in laga barto duruus iyo cibar ku filan in lagu waana qaato iyadoona in badan ay dhacdo inay soo noqnoqdaan wax la mid ah dhacdooyinka filistiin oo muddo ku dhowaad boqol sano ay la nool yihiin muslimiinta dhulkaasi waxaan ka baranaynaa arrimo badan arrinta ugu horraysa ka baranayna waxaa weeye aafada iyo ayaan darrada ka dhalatay kala qoqobka ummadda muslimiinta in waddamana loo kala sameeyo xuduudna loo dhigo dhibaatada ka dhalatay ee kuwa maalin la baabi'inayo maanta waa la falastiin hee ha la baabiyo khariidadda ha laga tiro maxaa yaele annagaa nagala arkay damiir la'aanta marka aafada kala qoqobka annagana maanta maxaa la rabaa waddankii yaraayee soomaaliya dhihi jira waxaa la rabaa hee in labaatan loo qaybiyo tii horeana ku gubannay oon ku rafaadsanna waxaanu ka baranaynaa oonu arkaynaa waxaa weeye cadaalad darrada xeerarka iyo qawaaniinta reer galbeedka iyo waxaa la yidhaahdo qaramada midoobey iyo baanbaanta la sameeyey cadaalad darrada waa ka baranaynaa iyo dulmiga ay leedahay waana da'bi soo jiri jira weligiis gaaladu qawaaniin kasta hadday samaysato haddii muslim wax yar oo nacfi uu kelayo qawaaniinta waa la baabiya waxay ku magacaabi jireen hay-adihii xuquuqda bani aadamka ama xuquuqlisaankaay ku magacaabi jireen ee markii gaal la taabto qayrin jiray nin culimmadaad koor wuxuu yidhi xuquuqul insaan haddaad maqashaan asha ku jirtaa aljinsiya maahan alcahdiya waay oo maxaa loo jeedaa alinsaan alkaafir insaanka kaafirka weeye xuquuqinsaanka loo doodo muxuu yihi alinsaan alkaafir le waay kan gaalkaa waay marka waxay caddaysay reer galbeed qiyamkooda beentaa in wax ka soo qaad uusan jirin xuquuqul insaan waxaa la yidhaahda inay been tahay kelimadda afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la daawan karo muddo ku dhowaad soddon daqiiqo ayuu sheekhu kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo muhiim ah islamarkaana ku saabsan xaaladda u dalku marayo mawaadiicda uu sheekhu ka hadlay waxaa ka mid ah dhulboobka iyo dhibaatada ay hoggaanka kooxda riddada ku hayaan muslimiinta magaalada muqdisho isagoo sheegay in dadka wada dhibaatada aan looga heri doonin xadgudubka iyo boobka ay wadaan islamarkaana mujaahidiintu ay la xisaabtami doonaan cid weliba oo ku lug leh dhibaatooyinkaas ka dhankaa shacabka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida xamar waxaa ka socda maanta dhulboobka xase gurguurta uu ku haayo soomaalida muslimiinta soomaaliya uu ku haayo dhulboobkaas oo aysan jirin cid ka badbaaday hadday tahay hanti caama hadday tahay mid khaasa hadday tahay goobo cibaado sida masaajid waxaa la midkaa hadday tahay goobo waxbarasho hadday tahay goobo caafimaad iska daaya hadday tahay qubuuro meel ka badbaaday boobka dhulboobka xase gurguurte haba yaraatee ma jirto waxaad maqlaysaan maalin kasta islaamo waa yeellaah odayaalla waa yeellaah gurigoodii cagaf la geliyey idaacadaha ka ooya warbaahinta ka calaacalay haddaba waxaan leenahay cid kasta oo runtii ku lugu yeelata arrinta iyada ah ee waxa weeye ka qayb qaadata dhibaatada loo geysta dadka muslimiinta ah hadday askari tahay haddii waxaa weye mid madax sheegta ay tahay haddii oda dhaqameed uu yahay nooc kasta uu yahay mujaahidiintu insha allahu tacaala ma cafin doonaan
maruu ka hadlayey fashilka xamladii ashaala dirirka ee xasan gurguurte uu wakiilka uga ahaa yuhuudda iyo nasaarada waxa uu sheekhu sheegay in mujaahidiinta oo allah filligii ku guulaysteen in gebi ahaanba ay burburiyaan qorshiya cadowga ee ahaa carqaladeynta ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga maanta intay joogtaa marka maantay intay joogtaa ilah baan ku maadina subxaana wa tacaala dhulkii ay shalay ku soo ordeen oo diyaaradaha maraykanka iyo turkida iyo waxa weeye ku soo kaxeeya murtadiin caddaan iyo madow gaalo dhan isku soo bahaysteen waxay sacbiyaan oy orriyaan oo idaacadaha ka qayliyaanba saddex sane iyo qadaadiic maanta intay joogtaa meeshii ay ka bilaabeen biyuhu waa uga soo dhawaadeen
afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa sidoo kale waxa uu mujaahidiintii allah gacantooda ku ciqaabay cadowga ugu hambeliyey nasriga iyo nimcado u allah siiyey waxaan halkan marka uga mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala ilaahayga jabshay cadowga intaa la ekaa ee suukeenna bahaystay ayaan halkan uga mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahayow adaa mahad iskale adaa gaalada naga guuleeyey awooddeena qaladana ma ahayn mahadinta alle kadibna waxaan halkan uga hambalyaynaa ula mahad celinayaa ciidamada mujaahidiinta ee geesiyaasha ah ee waxaa weeye cadowga iyagaa u bardhigay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay shuhaadadiinna ha aqbalo dhaawiciinana ha bogsiiyo asradeennana iyo asrada muslimiinta oo dhanna ilaahay gacanta cadowga ka soo baxsho dhiiggiinna waxaad u hurteen ood u bixiseen raayadaa tawxiidku inay sara marto dhiiggiina dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaa u bixiseen in shareecada ilahi la tadbiiqiyo dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaad u bixiseen in gabdhaha muslimaadka ahi ay xijaabnaadaan oo xijaabkooda sharaf ay ku xiraadaan dhiiggiina waxaad u bixiseen in masaajidii iyo manaaradihii laga dhigtay goob qayil oo lagu- qaad lagu cunaa laga dhigto inaad daahirisaan daahirisaan oo rijsigii iyo qurunkii gaalada ay ku haysay aad ka daahiriseen in jimcaha iyo jamaacadu ay masaajidkaa ku ognaato ayaad dhiiggiina u bixiseen dhiiggiina waxaad u bixiseen ummadda muslimiinta sharafkooda iyo cirdigooda in la ilaaliyo waxa aad qabateen wax la koobi kara ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkaa idiin saaro ugu dambeyn waxa uu sheekh cali dheere allaha xifdiye la hadlay maamulka iyo mucalimiinta xeryaha tababarada ee mujaahidiinta kuwaasoo uu ku bogaadiyey doorkooda muhiimka ee ku aadan oo adeegidda muslimiinta waxa uu sidoo kale la hadlay ciidamada mujaahidiinta ee ka soo aflaxay mucaskarka sheekh maxamed miire jaamac allaha u naxariiste waxaan u mahad celinaynaa idaarada mucaskaraadka macalimiinta iyo howlwadeennada walaalaha mucaskaraadka aan maanta martida u nahay runtii waxaad tihiin gurmadka ugu horeeya ee ay filanayso walaalihiinna muslimiinta ah ee furimaha dagaalka cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala uga soo hor jeeda waxaad tihiin waxaad tihiin rag lagu tashanaayo lasoo fiirinayo waxaan kaloo leenahay walaalaha macalimiinta iyo idaaradana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen miisaanka xasanaadka ha u saaro walaalaha ardada ah ee iyaguna intaa dadaalayey ee juhdiga iyo sabarka badan bixiyena iyagana waxaan leenahay wixii idinka baxay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala midaad ku faraxdaan maalinta qiyaamaha ilaahay idinkaga dhigo mucasarkii sheekh maxamed mire maantay meeshaasuu ku xiran yahay
tiro dad ah ayaa lagu laayay gudaha dalka itoobiya iyadoo la gubay in ka badan afartan goobood oo ganacsi sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen khaalid xasan wararka ka imaanaya magaalo dhacda gobolka tigre ee waqooyiga ethoobiya ayaa sheegaya in kooxo hubaysani ay dileen tiradad ah iyada oo sidoo kalena deblaydaasi ay gubeen in ka badan afartan goobood oo ahaa meherado ganacsi goobjoogayaal ayaa sheegay in tirada dadka la khaarijiyey ay gaarayaan ilaa saddex qof kuwaasoo laba ka mid ah lagu dhex toogtay xarun ganacsi oo ay ku sugnaayeen halkaa qofka saddexaadna uu ku nafwaayey dib la qabadsiiyey goobaha ganacsiga qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in diblayda weerarka geysatay ay ka tirsan yihiin kooxda t b l f kuwaasoo lagu arkay gudaha magaalada waxa ayna sidoo kale warar soo baxaya sheegayaan in maleeshiyaadkaas ay ka tirsan yihiin ciidamada federaalka ethoobiya geesta kale iyo gobolka oromada waxaa isna ka dhacay weerar geystay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac oo ay fuliyeen diblayaan la aqoonsan waxa ayna deegaan lagu magacaabo arsi ku dileen laba qof halka wiil yar oo da-diisa lagu qiyaasay afar iyo toban sano jirna ay dhaawaceen labada qof ee la dilay ayaa kala ahaa oday waayeel ah oo da-diisa lagu sheegay lixdan iyo shan sano jir iyo haweenay haysatay caruur taasoo sidoo kale dhashay wiilka la dhaawacay kaasoo laga dhiiriyey xaaladiisa caafimaad xubna u hadlay dadka deegaanka arsi ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladan waxa ayna sheegeen inay wajahayaan xaalad halis ah oo mararka qaar sababta dhimasho dhaawac burbur iyo barakac xoogan waxa ayna inta badan falalka lala xiriiriyaa maleeshiyaadka howlgala deegaanadaas guud ahaan qulqulatooyinka ka aloolsan gudaha ethoobiya ayaa kasii daraya marba marka ka dambeysa waxaana dowladda xabashada ethoobiya ay dhex maquuranaysaa dagaallo iyo xasarado kaga furan jihooyin badan iyada oo ciidamadeeda aada loogu wiiqay dagaallo ba-an oo muddooyinkii dambe ka socday gobolka amxaarada
mahadsanid khaalid maliishaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa wiil dhallinyaro ah ku toogtay degmada dayniile ee magaalada muqdisho xilli saacadihii lasoo dhaafay degmadaas ay martigelisay kacdoon looga soo horjeeday boobka dhuleed uu wado murtad gurgurte walaalkeen bashiir muxiidiin abwayman ayaa faahfaahinta warka inoo haya wararka ka imaanaya degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay degmadaas ay maleeshiyaadka murtadiintu ku dileen qof shacab ah maleeshiyada guurguurta ayaa toogtay wiil dhallinyaro oo ka mid ahaa bulshada reer daynile kaas oo dhacdada lagu dilay ee ka dhacday aargada daynile wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi xasan waxaanoo ka mid ahaa dadkii shalay dhigayey banaanbaxa looga soo horjeeday dhulboobka ay kooxda ridada soomaaliya ka wado magaalada muqdisho xasan cali khayre oo soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda rajada soomaaliya ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu ugaarsanayo shacabka soomaaliyeed uuna dhiigooda daadinayo war qoraalaha uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ayuu ku yidhi waxa ayaan daro iyo musiibo qaran ah in dowladda madaxweyne xasan sheekh ay leynayso shacabka soomaaliyeed si ay uga barakiciso guryahooda ugana boobto dhulal ay sifa sharciga ku bixiyeen dowladihii hore ciidankiina uu u adeegsanayo barakicinta iyo gumaadka shacabka soomaaliyeed maalinkii shalay degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa martigelisay isku soo baxyo looga soo horjeeday madaxa kooxda rajada oo halkaas ka waday boob xoogan isaga oo doonayay inuu barakiciyo kumanaan ruux guryahoodana uu ka iibiyo ganacsato mahadsanid bashiir howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow waxaana lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray jimcaala khaliif furdheere kaas oo ahaa askari ka tirsanaa booliska ridada jubbaland waxaana lagu soo qaniimaystay qorigii uu watay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada kismaayo oo lagu beegsaday ciidamada saliibiyiinta maraykanka walaalkeen abushayba ayaa warbixinta warka inoo haya mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta ayaa baahisay bayaan lagu bogaadinayo weeraradii dhowaan ka kala dhacay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyo magaalada alqudus kuwaasoo lagu beegsaday yuhuudda iyo maraykanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan ummaddeenna muslimka ah ugu hambalyaynaynaa howshii ay qabteen ee geesiyaasheeda baytulmaqdis xilli laba ka mid ah geesiyaashaasi ay magaalada gumaysiga ku jirtay ee alqudus dil iyo dhaawac ugu geysteen tiro ka mid ah sahaynada allahna ay la kulmeen kadib markii ay yuhuudda dhadhansiiyeen wax ka mid ah dhibaatada ay ku hayaan ehelkeena khaza waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kaasoo khasaar isugu jiro naf iyo maalba lagu gaarsiiyey maraykanka waxaana lagu yidhi waxaan sidoo kale guud ahaan ummaddeenna si gaar ah walaalaheenna soomaaliya ugu hambalyaynaynaa camaliyaddii nowciga ahayd ee ay ku beegsadeen dhufaysidii shaydaanka ee xarunta taliska maraykanka ay ku lahaayeen garoonka kismaayo waxaan allaha uga mahad celinaynaa inuu u suurageliyey beegsashada maraykanka oo ah halbowlaha sahaynada burburinta gaadiidkooda gaashaaman iyo xaruntooda taasoo ay si dheer tahay inay dhimasho dhaawaca gaarsiiyeen ameerikaanka waxaana fadliga allaha ee weyn ka mid ah in mujaahidiintaas u adeegsadeen naafaynta mid ka mid ah cadaada ugu daran ee ay leedahay ummadda muslimka ah ayaa lasii raaciyey bayaanka dhowaan ay ahayd markii camaliyad nouci ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ameerikaan ah waxaana howlgalkaasi dhimashay dhaawaca ku noqday qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada maraykanka sidoo kale weerarkii ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus ayaa lagu dilay toddoba ka mid ah yuhuudda halkaa lagu dhaawacay soddon kale
mahadsanid abuushayba banaanbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ay ka wado magaalada muqdisho ayaa ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen marwaan maxamed banaanbaxyo markii dambe isku beddelay iska horimaadyo ayaa saacadihii lasoo dhaafay wuxuu ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasoo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka riddada dadka deegaanka ee ku dhaqan degmada dayniile ayaa si weyn uga hor yimid iskuday dhulboob oo murtay xasan gurguuta damacsanaa inuu ka sameeyo xaafado ka tirsan degmada dayniile shacab caliisan hoosetohob ayaa ka hortegay maleeshiyaadka murtadiinta oo doonayay inay burburiyaan olo dad shacab ah ay degan yihiin oo ku yaala degmada dayniile ee muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada dayniile oo dhigay bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan dhulboobka gurguurte waxaa sii kordhaya dhulboobka xasan gurgurta oo ka wada muqdisho iyadoo shacabka muqdisho markaan isku dayayaan inay ka hortagaan boobka dhulka ee xargaha gooste ee kooxda riddada ee ka wada muqdisho mahadsanid marwaan maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan waxaa weli halkoodii ka sii soconaya dowraadka sharciga ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool oo u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada dowraadkan oo lagu qaadanayo duruus kala duwan oo sharci ah waxaa inta badan ay ka soconayaan deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhoore halkaasoo ummadda lagu gaarsiinaya diintooda islamarkaana looga digayo xumaha iyo wax weliba oo dhaawici kara diintooda mid ka mid a dowraadkaasi waxaa dhowaan ay ka dhacda deegaanka wardhiigley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaana dowradan ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaas munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti kale ayaa dhowaan ka dhacday gudaha deegaankaas halkaasoo lagu soo gebagabeynayay dowradan oo muddo socotay sheikh aadanyare oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciyaa ugu horreyn munaasabadda ka jeediyey marka walaalayaal sida isan ogsantiin diinkan ilaahay daqiiqado may ku maarmaw walla aamaw geeko wal ku maarma kor lama wal ku maarma kor siddi wal ku maarma kor qofka ma dhimadaw siddi maalmood gaajo ma dilaas laakiin hal daqiiq inti neefto sankaha ku bat gidaalanka nagat diin ilaahay may ku maarmaw aslaangnimo may ku maarmaw tawxiid may kumaaramaw ilaahay diinshay marna maal kumaaramaw markan walaa unigeeka inta badan ka dadaalan may la aame may la dhame walaalayaalow wal intaas dhan ninku muhiimsan ajar diin ilaahay ninku muhiimsan marka walaalayaal wal hal faa'iidaysadoy diinka ilaahay hal jeeladoy maleeq madkeer garaar oo ka mid ahaa nuqabadii ka hadashay goobta ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey haddii weliba waa dowladii dadlangobadi uniin walibu ahaan dhabar adeegnano fadheenano kitaabadan qobsaneeno dooradii geeka gebagabaningata hoob dooradii la gebagabaayo ilmo dhan wal gebagabaaye inta ku kutabaanana ilmo ma gebagabaawun walaalayaal kitaabadii la akriisadaay ma gebagabaawun may gebagabaaway kitaabkii geeka la akriisadaayay beryaalkan lanfadhiyaa gebagabadiisata may derdeernoo aha lahajaaladdii madweydinoy ra'sul haddii una muslimiin ana ra'sul maalkan diinkanu ra'sul maalkan lahajaaladiis lahaanoy qaar ka mid a ardaydai ka faa'iidaysatay dowladaasi sharciga ah ayaa goobta ka hadlay waxayna dhanka kale soo bandhigeen qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay xaflad ogaykamay nin haytay gebagabadii dowladii xafladii ayaa nin haytay kolba intay ha ku qiib kallay maylanaa oo dowladaas ha qaadatay ku faa'iidaysatay ilaahay marne maylanaa siinku ajarsii ilaahay waan marna inshaa dadkii siyaadsaday ka dhagamay ka camal fali ilaahayni weelo walaayada islaamka oo maarna haniin qaaday ani maarna in sheegada diinkan ilaahay ku faa'iidaysano waliba waa lanin akhriyo dhadhan shay maarna in sheegada waliba waa hana dareensida ee haniin rorti oo intaas juhdi ani biidina kolba maylana ilaahay siinku abaalmari maa hiya salaatu salaadmeed asalaatu salaata cibaadatun cibaadu way cibaadadii oo daati aqwaalin qoolyaalo aan saahib ah iwa afcaaliin ficilyaali aan saahib ahta qoolkaas iyo ficilkaas oo muftatihatin oon laka furfurdaw bitakbiiri takbiiri laka furfurdaw takbiirta laka ka furfurde oo muktatamatun laka khatamaayo bitasdiimi salaan laka khatamaw alaamanta jibu salaata salaadi lileeyi ay ka waajibaasuu markan lanka ka waajibaas daansade eew ele tajibu salaatu salaadimay ka waajibaase calaa kulli muslimin muslim kullige yaa ka waajibaasa salaada marka lan oo muslima kullige ka waajibaasa muslimkaas oo baaliqin baaliq ah muslim hadii la eri inta may ku bahi gaalkee ku bahi gaal salaada ma ka waajibta baaliqin ha la eri lanki baaliqin hayne intaatan ha gali aaqilin ha la eri lan aaqilin hayne argay majnuun oo kale yaatan inta ka jara markan dowladan lagu soo gebagabeeyey deegaanka wardhiigley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa qayb ka ah dowraha taxano ah oo bilihii ugu dambeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool uu ka qabanayay deegaanada hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhuure kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a bulshada ku nool deegaanadaasi mahadsanid abuuxasaan ugu dambayntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ayaa dah furay tartan cilmiyeed dhex maraya ardayda rawdada alfurqaan degmada buulafulay walaalkeen bashiir muxiidiin abwa'iman ayaa faahfaahinta warka inoo haya
degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay maalmo kadib markii la qabtay xafladdii gebagabada tartankii dadka waaweynaa markan wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliintay wilaayadan doorkooda uu siinayaa daayarta ku xidhan misena wax ka barata madarasada alfurqaan si gaara qaybta rawdada dhowaan waxaa la daahfuray tartan cilmiyeed dhex maraya ilaa iyo afar majmuuco oo ka kooban wiilal iyo gabdho ku tartamaya qur-aanka kariimka iyo adkaaraadka ay ku bartaan madarasada haddaba tartankan qaabka uu soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya waxaan wax ka weydiinay maamulaha madarasada alfurqaan ee degmada buulafullaay majmuucaadka horta waa afar majmuuco ayaa marka u dhisnay marka musaabaqadan horta waa waxay u dhexaysaa madarasada alfurqaan qaybta rawdatul atfaal waa carruurta yaryar waxaa u qaybinaya ilaa laba qaybood hadda waxaa tartankooda noo bilowday qaybta qur'aanka waxaa loo qaybay ilaa afar majmuuco marka qaybtan qur-aanka dhiganaysa majmuucada marka kow sayid maxamed cabdulxasan iyo majmuucada kale axmed gurey marka labadaas majmuuco aa maanta tartan berri insha allah waxaa tartami doona majmuucad kale gabdhaha ayakana oo caisha bint abubakar sidiiq iyo majmuucada kale xabsa bintu cumar aa berri ballansan insha allah marka waa nooca nooceedana waa cusub yahay horey looma qaban ardaydan yaryar musaabaqo looma qaban musaabaqo oo gudaha laakiin waa loo qaban jiray laakiin in barxadda laisku imaado tartan loo qabto waa hadda ugu horreysa ka hor inta aysan bilaaban weydiinta su'aalaha labada majmuuco ee kale ah sayid maxamed cabdulle xasan iyo alimaam axmed gurey ayaa mid kasta waxa ay soo bandhigeen shucuurkooda iyo waxa ay rajaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacaydhaa roobda waaxid abshir abubakar majmuucadaan kasoo majmuucada sayid maxamed cabdille xasan majmuucadaan la tartamayn majmuucada sayid axmed gurey mayba rajeeyaa inti guuldhalan khayr badan rajeeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacaydaa roocab simed abshir abubakar majmuucadaan kasoona axmed gurey majmuucadaan la tartamayn sayid maxamed cabdulaahi xasan wali rajeeyana intuuna guulqaadan dadkalan walinana guulintiin isliqaadan qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo eesagto madarasada nooc waxbarasho ee alfurqaan guddiga tartan cilmiyeedka oo qorituur u sameeyey labadan majmuuco ee kale ah sayid maxamed cabdulle xasan iyo alimaam axmed gurey ayaa ugu dambeyn qaabkan ku waday weydiinta su'aalaha haddane su-aasha waxaa iska leh majmuucatu asayid axmed gurey waxayna leedahay sidatan من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا إلى آخر السورة سورة التغابن قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacayda ro cabdiraxmaan aadam xasan majmuucadaan kasoodana sayid axmed gurey majmuucada aan la tartamayn sayid maxamed cabdille xasan su-aalo jawaabta haddeen iskaday acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim fattaquu allaha ma statactum wasmacuu waadiicuu وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما شاء الله إني استدل فلا ينخري إن كان لجنة التحكيم يوم على محمد سؤالي الويدي مجموعة سيد أحمد قري ما يبان جوابنا سصح إيه ساس درادينا ما يبليين لما درج إن شاء الله
الله أكبر ما شاء الله su-aal labaadan diyaar garoowa insha allah ilaa hadda bilawka le maraan ugu dambeenna markii ay soo idlaadeen weydiinta min lixdii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday lamaad majmuuc majmuucatu sayid maxamed cabdulaahi xasan iyo majmuucada lamaad wahayti sayid axmed gurey saas daraadye mayba hadda hor jare majmuucada lamaad oo hayti sayid axmed gurey may banan shalshandhadeena tumin iyo kow dhibic shan oo lakoyti majmuucatu sayid maxamed cabdulaahi xasan iyo tumun ila mowlakoyti majmuucatu sayid axmed guray insha allah maybana lagu horjare dhibic shan dirijo
saas daraadya mayba guulaysaday kadhikanta majmuucatu sayid axmed guray allahu akbar maasha allah maasha allah waxaa loo ballansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay kaas oo dhex maraya caaisha bintu abibakar iyo majmuucada kale ee xafsa bintu cumar waxaana ay qayb ka yihiin ardayda wax ka barata rawdada alfurqaan ee degmada buulafullaay aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen bashiir warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ayuu ahayd warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu